yadi sufla ya bna aadam inanka adigu maa dacawtanii inta aad baryayso wa rajawta inaad rajaynayso kafartu laka waan ku dhaafayaa calaa maa kaana minka wax alla wixii kaa dhaca walaa ubaali macnaha waxa weyaan intaad keligay baryayso ee tawxiidka iyo alla keli caabudka aad igu baryayso waan ku dhaafaya ya bna aadam low annaka adigu ataytani haddaad ila timaado biqiraabi alardi arlada muggeed oo khadaaya gafafa sidoo deetana laqiitani aad igula kulanto laa tushriku bi shay-a adoon cidna igu ila wadaajinayn la ataytuka waxaan kuula imanayaa biqiraabiha muggeedo makfiratan dembi dhaafa dembigeenna allah dhaafa dembiga waalidkeenna allah dhaafo ilahay subxana watacaala khayrkaa ina waafajiyo inta dhibaataysan ilahay dhibaatada ka ilaaliyo sal alla wasalam ala sayidina nabiyina maxamed wala ali saxbi ajmaciin waxaa inoogu dambeeyey axaadiis ka warramaysa qofka muslimka ah iyo sida loogu baahi badan yahay inuu noqdo qof deeq badan oo wixii isaga ku dheeriya ee walaaladii u baahan yihiin bixiya oo qofka muslimka ah u tudha wixii kafaafa ee isaga aan dhaafisnaynna inaan lagu canaananayn oo aan la odhanayn wixii aad u baahnayd maxaad isu dhaafin weyde inkastay wacan tahay xataa wuxuu baahan yahi inuu bixiyo oo isaar la yidhaahdo marka uu bixinayana cidduu ka bilaabaya ay tahay cidda cid ugu soo dhow ee uu marka horeba mas-uulka kaa u masruufayey gacanta wax bixinaysaana ta qaadanaysa inay ka qiimo badantay ka khayr badantay waxaa kaloo ka soo warannay xadiis in badan inugu soo noqday oo tilmaamaya intaad ilaahay subxaana wa tacaala keligii ilaahnimo waaminsan tahay ee isaga keligii aad baryayso ee keligii aad ka amar qaadanayso wixii akhdaaya gafa iyo wixii kaa dhaca inaanu dhib kuu samaynaynin waayo kolleyba waad ka soo laaban allaha iyo mawlahaagana waad uga soo laabanaysa xadiiska boqol iyo labiyo sideetan ya bna aadam buu alla leeyahy subxaana wa tacaala sida rasuulkeenu ka soo warinayo rasuulkana ay ka soo warinayaan sanad dhan oo dheer ya bna aadam ibna aadanow in dakartanii haddaad i xasuusato dakartuka anna waan ku xasuusan oo waan ku xusi wain nasiitanii haddaad iilowdana dakartuka kaafka waa la shadaya dakartuka waan ku xasuusin anaa iskaa xasuusin doonaa fa idaa adactanii haddii aad i adeecdo fadhab tag xaysu shi'ta meeshaad doonto maxalla meeshaasoo tuwaaliinii aad ila xidhiidhayso wa uwaaliika anna aan kula xidhiidhayo wa tusaafiinii aad ii saafi tahay wa usaafiika anna aan kuu saafiixay meeshay doonto aan noqoto wa tacridu canii wow keliya qoran laakiin hamsaa ka horreeya si ay su-aal u noqoto aw wa tacridu canii miyaad iga jeedsanaysaa buu ilaahay leeyahy walxaal ana muqbilun calayka anigoo anigu kuu soo jeeda miyaad adiguna ibni aadanow iska jeedsanaysa man awsala ilayka alghadaa ama man awsala ilayka alghidaa cunnada ayaa ku soo gaarsiiyey walxaal anta adiga oo janiinun ilmo yar ah janiin calool ku jir fii badni ummika hooyadaa caloosheeda adoo ku jira yaa ku soo gaarsiiyey cuntada lam asalka maan suulin udabbiru fiika tadbiira inaan ku maamulo maamul xataa anfadtu ilaa aan fushaday iraadatii fiika wixii aan kaa rabay falamaa akhrajtuka markaa kuu soo saaray ilaa daari dunya daarta adduunye markaad u soo baxday agtarta almacaasi markaasaad macaasi badisay maa haakadaa sidaa ma aha jazaawa abaalka man axsana ilayk ciddii kuu samafashay ee gacanta kugu haysay ee intaa ku ilaalinaysay abaalkeediima saasuu noqday rawaha abu nasr rabiica ibni cali alcajli waraaficiyu can ibni cabbaas ya bna aadam inaka adigu maa dacawtanii inta aadi baryayso wa rajawtanii aadi rajaynayso kafartu laka calaa maa kaana minka calaa maa kaana fiika ee calaa maa kaana minka wax alla wixii kaa dhaca ee dunuubuna macaasiya walow haba ahaato bimilci lardi arlada muggeed oo khadaaya gafaf ah ataytuka waxaan kuula imanayaa bimilci lardi arlada muggeedo makfiratan dembi dhaaf waa haddii maa lam tushrik bi anaad waxba ila wadaajin walow balaqad hadday gaadho khadaayaaka gafafkaagu canaana asamaa'i samada saqafkeeda hadday gaadho uma istakfartanii dabeetana aad dembi dhaaf weydiisato lagafartu laka waan kuu dhaafayaa rawahu dabaraani fi alaaa can ibni cabbaas ya ibna aadam buu ilahay le ibna aadanow qum istaag ilaya xaggayga haddaad u istaagto xaggayga iyo cibaadadayda amshi ilayk anna waan kuu soo socon oo xasanaadka iyo khayrka ayaan kuula soo socon wamshi ilaya ii soo soco uharwilu ilayk anna waan kuu soo guclayn rawaahu axmed can rajuli min asaxaaba ya bna aadam in dakartanii fii nafsika haddii aad naftaada igu xusto keligaa dakartuka fii nafsii anna keligay baan ku xusi wain dakartanii fii mala-in koox haddaad igu xustana dakartuka waxaan kugu xusayaa fii mala-in khayrin minhum wain danawta minii shibran taake haddaad ii soo dhawaato danawta minka diraacan waxaan kuu soo dhawaanayaa dhudhun labalaab wain danawta minii diraacan dhudhun haddaad ii soo dhawaatana danawtu minka baacan tallaab ayaan kuu soo dhawaan wain aataytanii tamshi haddaad ii timaado adigoo lugaynaya ataytuka arwala rawaahu axmed wa cabdi bni xumayd can anas ya bna aadam alaasu khisaalin saddex arrimood waaxidatu minhunna lii saddexdaa mid ka mida aniga ayaa leh wa waaxidatun laka midna adiga ayaa leh wa waaxidatun fii maa baynii wa baynik midina labadayna inoo dhexaysa fa ama alatii lii taan anigu leeyahay fatacbudunii waadi caabudi laa tushriku bii shay-aa cidna iima wadaajin doontid taasaan kugu leeyahay wa ama alatii laka taad adigu leedahayna famaa camilta min khayrin wixii aad qabatay khayra jazaytuka bihi waan kugu abaalin waxba kaaloo maaya fain akfir haddaan dhaafo fa ana gafuuru raxiim alla waxaan ahay allaha dembi dhaafka badan ee naxariista badan wa ama alatii baynii wa baynak tan labadeenna inoo dhexaysaana fa calayka adducaau walmas'ala adiga waxaa kugu waajiba baryo iyo weydiisi wa calaya alistijaabatu waalcadaa inaan ku aqbalo oo aan ku siiyana anaa isa saaray bu alla leeyahy subxaana wa tacaala ya bna aadam idaa akhadtu kalimatayka haddaan labadaada indhoo qaato nuurkooda oo aan ku indhatiro oo fa sabarta aad ku sabirto waxtasabta aad ilaahay ajar kaga doonto cinda asadmati aluulaa qacda hore marka ugu horraysa kugu dhacdo lam arda laka kuu oggolaan maayo sawaaban abaal duuna aljanna abaal janno ka yar kuma ogolaanayo kuma qurayo rawaahu axmed watabaraani fi lkabiir can abi umaama ya bna aadam laa tacjaz ha ka caajisin laa tacjaz ha awoodi waaye can arbaci rakacaatin afar ragcadood oo min awali nahaari maalinta aad ku bilowdo adfika waxaan kaaga filnaan aakhirahu maalinta aakhirkeedana rawaahu axmed wa muslim can abi darda ya bna aadam idaa dakartanii shakartanii idaa dakartanii haddaadi xusto shakartanii waad ii mahadnaqday wa idaa nasiitanii haddaad iilowdana kafartanii nimcadaydii waad ka kufriday rawahu abaraani fi lawsl can abi hurayra wabni shaahin wlkhadiib wdaylamiy wabni casaakir naxariistaynu akrinay qaar badan wayna soo marayn qaarna waa ynagu cusubiyin xadiiska ugu horeeyaan ku bilownay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la khidaabaya oo uu la hadlayaa makhluuqan yar ee ibni aadamka la idhaahdo ayaa alla weyna la hadlayaa marka waa khidaab iyo wada hadal ay ku dheehan tahay tashriif sharfid iyo karaamayn waayo qofku waa inuu sawiran karaya oo uu fahmi karaya adiga oo hebel hebela ayaa waxaad ka mid tahay addoommadaa ilaahay la hadlayo waayo arrintu waa inay dhaaftaa shay iska caadi in inala noqoto oo xadiiska ad dhegaysato ya ibna aadam bes laakiin haddaad maskaxda ku celceliso cidda lala hadlaya waa iyo ibni aadamkani dee adaa ka kowa aduu alla kula hadlaya dhinacyo badan bay markaa faa'iide ka yeelanaysa dhinaca ugu horeeya waxa weeyaan qiimaha ilaahay agtiisa aad ku leeday oo ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadka kale la hadlaya lama sheegin ilaahay oo la hadlaya makhluuqaadka kale xayawaanaadka oo xoolaha duurka jooga la hadlaya iyo ugaadha lama sheegin laakiin adugu maxaad kaga duwan tahay karaamo ilaahay ku siiyey iyo qiimo ilaahay ku siiyey buu kugula hadlaya waata koobaad tayabaad kol haddii ilaahay heerkaa ku gaarsiiye heeruu kula khidaabuu kula hadlo mas-uuliyadda iyo hadhow xisaabtagna uu kugu darnaanaya waayo meel baa lagu joojiyey sidaa awgeed waa inaad dareemi karaysaa sharafta ku jirta saxaabadana waxaan dad noocaasa u fiirsada saxaabi asxaabta ka mid ah ayaa subax hore rasuulkeena kariimkii sala allahu alayhi waaalih wasalam uu u yeedhay yaa ubay ibni kacab ubay ibni kacab waa qaarigii saxaabada deetna wuxu uhi ina allaha amaranii an aqra'a calayka suurata albayina ilaahay baa wuxuu i amray xalay inaan kugu akriyo suurata albayina lam yakun saxaabigii aad buu u yaabay su-aal buu weydiiyey cajiiba wuxuu hi awaqad samaanii rabbi oo ilaahay miyuu i magacaabay oo hebel hebel buu yidhi markaasuu yihi nacam haa fa akhtalat lixaahu min albukaa oo hindu isqaban kari waayo ilaaha weyn ee waaxida ee awooddaa leh ayaa hebel hebel ku hadlay oo i xusay oo i sheegay wax alla wuxuu ku qiimeeyu garan waayey farxad buu loohay adiguna sidaasi leeg walow aanad magacawnayn laakiin de magacaad guud baad ku jirtaa yabna aadam magacaadiisan aynu arkayno o dhan iyo qaar kaloo inoo soo socdaa dhammaantood waxa weeye yabna aadam ibna aadanow wuxuu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala haddaad i xusto dee kan tugaana waan ku xusi xuska ilaahay in badan buu inagu soo noqnooday waa waxyaalaha ugu qaalisan ee ibni aadam gaadho in ilaahay uu ku waafajiyo inaad xusto mid kalena ilaahay u waafajin waayo markaasuu iska moogan yahay qaflad buu ku jira in badanna qur-aanka waxaan aragnay walaa takun min alghaafiliin ha noqonin kuwa qafladaysan ee moogan ee aan isba ogeyn meelay marayaan bal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa inahu la yuqaanu calaa qalbi marmar baa qalbigayga la daboolaa wa inii la astakfiru allaha caza wajalla akara min sabciina mara haddii in yar qalbigayga la daboolo oon in yar ilaahay magaciisa ilaabo toddobaatan goor baan ilaahay dembidhaaf weydiistaa waa in yaru ilaabay markaa dikrigu waa shay qaaliya rasuulku wuxuu leh alayhi salaatu wasalaam siiruu hada jumdaan sabaqa almufariduun sabaqa almufariduun kuwa gaarka u baxay baa dheereeyey say rasuulka yidhaha ya rasuula allah ma almufariduun sidaa daakiruuna allaha kasiira wadaakiraat kuwa ilaahay xusa in badan iyo kuwa dumarka ah ee alla xusa in badan markaa xuska ilaahay waa qaali waxaad ka helaysaa inay ilaahay ku xuso oo alla ku soo qaado waxaad ka helaysaa inaad ka mashquulsho inaad ilaahay ka qafladootoodka ilowdo waxaad kaloo helaysaa xasanaad fara badan waxa ilaahay lagu xusana waxaa ugu khayr badan qur'aanka afdalu dikri kalaam ullah dikri ilaahay lagu xuso qur-aanka ugu horeeya dikriga kalena wuu soo raacaya dikriguna laba ayuu noqdaa dikri muqayada iyo dikri mulaqa dikrigii mutlaqii waxa weeyaan inaad ilaahay subxaana wa tacaala isaga tasbiixsato allahu akbar tidhaahdo alxamdu lilah tidhaahdo laa xawla laa ilaha ila allah nabiga sala allahu alayhi wasalam aad ku sallido si aan xad lahayn oon xili lahayn kaa waxaa la yidhahdaa mutlaq waa mid furan midna waa goobaha loogu talagalay markaad rukuucda ku jirto ee subxaana rabbi alcadiim aad leedahay waa muqayad xilligaasay ku gaartay haddaad tidhaa allahu akbar baan odhanayaa kaa socon mayso subxaana rabbi alaclaa sujuuddaa loogu talagalay haddaad tidhaan isu weydaariyo maya middo meesheeda laada digri baa tira marka gabalku kuu dhaco ama casar la gaadho oo habeenka la isu diyaarinayo mid baa tira salaada subaxa mid baa guriga lagu gala mid waa lagaga baxa mid waa lagu seexda mid waa lagu soo toosa umuurahaasoo dhan waa digri muqayad xiliyey leeyihin isna waa ka ugu qiimaha badan waxaana tilmaamaysaa qof soo jeeda markaa digriga inta badan lagu celinayaa waxa weeyaan shayga ugu qiimaha badan ee alla loogu dhawaado saxaabi baa rasuulka u yimi oo coday ya rasuula allah shareecadii way igu ballaaratay way igu faraara badatay bal wax ii soo ururiyaan u baahanay muxuu rasuulku soo ururiyey calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah hadday fara badatay carabkaasi ha qoyanaada uun yan dikri ilaahay aanu ka qalalay afka ku hay afka ku hay waxaana kaga mashquulaysaa waxba kalood ku hadli layd waayo carabka waa midow hadduu ku hadli waayo khayr kolle ma taagnaanayo shar buu ku hadli ama shay mubaaxa oo dhannaba aan waxba kuugu fillayn ayuu ku hadli doonaa marka inaad isku mashquulaysaa waa daruuri ilahi wuxuu ley yabna aadam in dakartanii dakartuk wa in nasiitanii haddaad ilowdana dakartuka anaa ku xasuusin ilaahi subxaana wa tacaala dadka isaga ilaaba waa laba qaar tootali waa ilaabeen waa gaalada ilaahay subxaana wa tacaala marnaba niyaddooda kuma soo dhacayo hadduu ku soo dhacana mid aan allihii xaqa ahayn oo baatila ayaa ku soo dhaca kuwaas ilaahay way ilaabeen waa kuwa ilaahay yidhi nasuu llaha fanasiyahum ilaahay bay ilaabeen ilahay na waa iska ilaabeen ilah waxba uguma fadhiyaan soo jeedinta iyo xasuusinta ilaahay xasuusinayana uma qalmaan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala waa qaar u cadhood u nacay qiimaba uguma fadhiyaan laakiin qofka muuminka ah ilaahay wuxuu ka leeyahay dan badan qiimana ugu fadhiyaa marka uu xataa ilaabo ilaahay baa soo xasuusinaya xasuusinta culimmadu waxay ku macneeyeen noocyo badan waysi waxay kala leedahay darajaad intaad ilaahay ilowdo haddaad aragto qaar alla xusaya oo ilaahay subxaana wa tacaala u cibaadaysanaya waa xasuus in lagu waaniyaa waa xasuus ilahay baa kuusoo diray qofka kuwaaninaya inay wax kugu dhacaan aad alla ku xasuusataa ina waa darajo kale oo adigu iska gafladoobay oo cibaado ka fogaaday oo macaasi kugu badatay haddaad soo jiifsato oo xanuunsato waa nooc min xasuusin haysilaami weeyaan xataa culimmadu waxay gaadhsiiyaan kusuufka iyo khusuufka cadceeddoo madoobaata iyo dayaxo madoobaada waa ilaahay seeyaalo iyo calaamadu ummadda usoo dirayo lehooya hasilaabina waa xasuusin waa jeeda abaarta ka mida ee waxaa ka mida qiimaha kor u kaca ee dhibaatooyinka kalaa ka mid iyo colaadda umuurahaasoo dhan waa xasuusin waa soo noqda weeyaan adigu waad samaysaa haddii cid ay kaa tagto oo qofku kaa sii socdo haddaad dan ka leedahay oo qofkaasi qiimo kugu fadhiyana uu yaadhayaayo maslaxdayaaba oo soo celisaa kaa waxuu kuugu fadhiyeyna awalba muxuu kuugu fadhiyada ora ka shub soco marka ilaahay subxaana wa tacaala qofka muuminka wuu xasuusinaya isagaa soo celinaya si uu ku soo celiyaba markaasaa ilahay waxaa kaloo kusii darayaa fa idaa adactanii haddaad i adeecdo fadhab xaysu shi'ta meeshaa doonto tag maxalla meesha aad tuwaaliinii wa uwaaliika adigu aad i xidhiidhinayso anna aan ku xidhiidhinayo wa tusaafiini aad saafiga ii tahay oo qalbigaagu keliga ii badhax tiran yahay oo aana cid kale igu helin wa usaafiik anna aan saafi ku ahay oo aan ku jeclahay hal shardibaa meesha ku jira shardigaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegaya waa shardi loo baahaya dhammaanteen inaynu samayno bimacnaa inaad ilaahay adeecdo aliaaca waa dheganuglaan inaad ilaahay u dheganuglaato oo amarkiisa si fudud aad ku qaadato ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy haddaad i adeecdo meeshii aad tagtaba waad i xidhiidhinaysaa anna waan ku xidhiidhinaya waayo cilaaqaadkii baan rasmaya xidhiidhkii baa jooga saafina waad ii tahay oo cid kale qalbigaaga iguma cidhiidhin anna saafi baan ku ahay waan ku jecelay marka wuxuu waafaqsan yahay xadiidka qidcaddaasi halkii uu rasuulkeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam ittaqi illaaha xaysumaa kunt meel alle meeshaa toogtaba alla kaga bogo xadiisku taas umuu tilmaamayaayo wuxuu ka soo hor jeedaa qofka la yidhaahdo ee cidduu arkaba la noole wuxuu arkayaa dad ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa ku toosanoo feedhuu kaga qabanaya lagama gartaba bal intaad arkaysaa qaar kaloo ilaahay caasiyeeyo iyagana dheeguu kaga qabanaya u dhinac socdaa bimacnaa kolba wuxuu arko iyo bii-adduu ku nool yahay ayuubu la diiye taasaa ilaahay subxaana wa tacaala diidaye qofku inuu noqdo mutalawin midabeeye soomaaliduna dee waxbay u samaysatay maahmaaha halkay odhan lahayn qof walow diintaada ku adkayso oo dhaqankaada ku adkayso ayay maahmaaha ugu shaambadeeyeen aa meel laga ilaa yahay hee ishaa layska mid ah war waa la indhaqabaa dadkaa la hagaabaa la odhaa inay idhahdaan bay ahayd meel lagu ilaa yahay indhaha loo noqdaa inay idhahdaan ayay ahayd laakiin adiguna iska rid waxa weya waa arrin aad iyo aad u qalloocan macnaheedu waa maxay maxaa uga jeedaa meel lagu xuyo ku xumow meel lagu wacayo ku wacnow la rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu diiday wuxuu i midkiin yuu noqonin imaca laa yakun axadukum imaca midkiin yuu noqonin dameeridhaan raacday imaca waa nooca imaca wuu fasiro wuxuu yidhi in axsana annaasu axsantu wa in asa'a annaasu asa'tu qofka noocaasi waa ka yidhahdo hadday dadku wanaagsanaadaan dee waan la wanaagsanaanaya hadday xumaadaanna maxaa ummadda iga faquuqaya waa kaa taasaa la diiday ila xulin kol haddaadi adeecday meeshii aad tagtaba igu adeecun meeshii aad tagtaba igu adeec dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala addoonkii miskiinkaaba su-aal weydiinaya wuxuu yihi oo tacridu canii miyaad iga sii jeedaa walxaal ana muqbilun calayka anoo anuu kugu soo jeeda allihii ku abuuray ee anaad ka maarmayd ee aad u baahnayd ee kula garab taagnaa wax kastoo wanaaga miyaad ka sii jeedaa man awsala ilayka alghidaa yaa cunnada ku soo gaarsiiyey wa anta janiinun adoo ilmo yara fii badni ummik adoo urku jira oo calooshooda inaa ku jira yaa ku soo gaarsiiyey lismama weydiinba su-aasha in alla weyne subxaana wa tacaala alla ku soo qaabilsan yahay oo uu ku yeedhayo oo uu leeyahay soo laabo oo uu ku jecel yahay hadna aad sii jeedo bal waxaad isweydiisaa markaad ku jirtay fii dulumaatin alaat saddex mugdi markaad ku dhex jirtay yaa halkaa kugu ogaa mugdiga caloosha hooyada iyo mugdiga raximka iyo makaanka iyo mugdiga madheerta fii dulumaati alaat saddex mugdi baad ka shaysa yaa halkaa kugu ogaa ee kugu quudinaya ilaahay subxaana wa tacaala aliya halkaa kugu quudinaya ayuunbaa markaa soo baxday ee nabadgelye aad ku soo baxday ee haddana ilaahay ku barbaariyey ee awoodaad istaawisay ayuunbaad isagii dhabarka u jeedisay abaal qof bini aadani hadduu intaa in ka yar ku geli laha boqolkiiba hal maarata halna aan ahayn waxaad leed hebel abaal bu igu leeyay ma ilaabi karayo maalin buu ii soo gurmadayo wuxuu ii qabtay miyaad og tahay ninkaa ma ilaabi karayo meel dheer buu igaga yaala haddaa ciddii aanu aan jirin iyo ilaa maalintaa maanta ah iyo ilaa berito iyo ilaa weligaada abadan aabidiin aanad ilbirisi ka maarmayna waa laga yaaba dhabarka u jeediso bal waxa laga yaabaa qaarkood inay aflagaadeeyaan walciyaadu billah tu afka kala waaxo de waa af ilaahay leeyahay oo alla u sameeyey uu iskuma qaban kara ilaahay rakibi kara gebigiis oo alla rabbi karo ayuu kala waaxayaa deetna ilaahay buu cay ku magu jiray subxaana allahi alcadiim iyo nebigiisa iyo diintiisa waa ilaahay cid ka dulqaad badani ma jirto saa xadiisu tilmaanta waxaasu maqlaya waswaadana arsaaqaya sidaa awgeed qofku waa inu isweydiiyaa galladda ilaahay kugu leeyahay wax lasoo koobi kara maaha sidaa awgeed ilahay wuxuu leeyahy lam azal nudabiru fiika tadbiira weli kamaan sulinaa ku maamulo mana ka sulaya ilaahay mar walbau ku maamulayaa meelaad maraysaba xataa anfadtu iraadatii fiik ilaa intii aan rabay aad soo gaadhay waad soo gaadhay sagaalkii bilood ee aad ku dhalanlayd falama akhrajtuka ilaa daari dunya markaad adduunyo soo baxday eed xoogaysatay ayaad agsarta almacaasi macaasi badisay maa haakadaa sidaa ma aha jazaau man axsana ilayk ciddii ku wacnaysay ku wanaajisay abaalkeedu saa maaha hal jazaau lixsaan ila lixsaan abaalka wanaagsan muxuu leeyahay in abaal wacan lagu abaalgudo maaha in xuma lagu abaalgudo sidaa awgeed cid ilaahay inagaga nimco badan oo inagaga gallad badan ma jirto waxaanu u baahan nahay in ilaahay loo toobad keeno qof walbaaba uu cibaadadiisa wanaajiyo xidhiirka isagii alla u dhexeeya uu wacneeyo axaadiista kale isku xigtaa dhammaantood badankooda wayna soo mareen waxaa ka mid a xadiis kale ibni aadanow haddaad ii istaagto anna waan kuu soo socon haddaad ii soo lugaysana waan kuu soo ordi ama waan kuu soo buclay meesha socod iyo istaag mucayani ma yaallo oo intood kacda aad u lugaynayso meel mucayana ma aha ee waxaa looga jeedaa waa kinaaya kinaayadaas waxa weeyaan kolba sidaad diinteeda ku noqoto ee aad u qadariso ee aada ugu dadaasho ayuunbu adna noqonayaa kaygu labalaab haddaad u istaagto adna waxay noqonaysaa inaan kuu soo socdo oon kula soo socdo dembidhaaf naxariis iyo darajayn iyo u dhaafi dunuubeed iyo wax la mid ah haddaad ka sii baysood u socotana tayduna way kaaga sii badan haddaad u orodana way kaaga sii badan kolba sidaad yeesho si ka labalaaban ayaana kaa yeelaya marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhigay qaanuunka noocaasa kolba sidaad ka yeesho haddaad dhabarka u jeedisana ilahay dhabarkuu kuu jeedin walciyaadu billaah haddaad u soo jeesatana in ka badan bu alla kuu soo jeesa haddaad u kacdo ka daran haddaad u socoto ka sii badan wahaakada adigu waxaad is eegtaa uun qiimaha ilaahay aad ku ag leedahay diintu qiimahay kugu ag leedahay is eeg hadday kugu weyn tahay wax ka weyfulo ka khayr badan hadday ku liidatana waxa weeyaan xaaladdaada inaad wax ka bedesha waa inaad xaaladdaada wax ka bedesho waa inaad dib u xisaabtantaa waa in dariiqadaada xawishaa waxaa ku dheerow xadiidka kusii xiga oo isaguna in badan ee soo maray haddaad gaarkaaga ii xusto ayuu ilahay ku leeyahay gaar adigu keliyahay anna gaar baan kuu xusi haddaad cid kale igu xustana cid ka qiimo badan oo malaa'igtii ilaahaya ee aanan la caasiyey ayaan kugu soo dhex qaadaya oon kugu hadal qaadaya haddaad ii soo dhawaato taako anna diraac iyo dhudhun iga eg haddaad dhudhun iigu soo dhawaatana ee baac iyo tallaabo iga eg haddaad socod igu timaadan harwala macna waxa weeyaanuun kolba sidii aad yeesho adugu iyo qaabkaad u dadaasho iyo sidaad kolba ugu cadan baxay diinta ilaahay ayaa ilaahay intaa in ka badan ku siinaya xadiiskani hore ayuu inoo soo maray laakiin haddana muddo hore inoogu dambaysay ya ibna aadam halaasu khisaalin saddex arrimood waaxidatun minhunna lii saddexaa midkood anigaa leh wa waaxidatun laka midna adaa leh wa waaxidatun fii maa baynii wa baynak midna waa inoo dhex faama alatii lii taan anigu leeyay fatacbudinii waadi caabudi walaa tushriku bi shaya taasaan leeya anugu le wuxuu leeyahy ibnu aadamku la hadlaya wuxuu leeyahay umuuruhu waa inoo kala qaybsan yihin mid anigaa leh midna adaa leh midna waa inoo dhex ilaahay tuu leeyahay waa xaqiis uu isagu ina saaray ee nimcadiisu ina saartay ee galadiisu inagu waajibsay weey waxa weeyaan inaanad ilaahay cidna garba wadin inaanad ilaahay cidna dhinac gelin oo aad keligii caabudto waa inay cibaadadiisu tahay khaalisatan mukhlasa mid loo balax tiray oo aanad cidna kugu wehelin waa xaqa ilaahay waayo ibni aadam wuxuu og yahay in ilaahay abuuray wuxuu og yahay in ilaahay ka soo saaray meel cidhiidhiya wuxuu og yahay in ilaahay quudinayo ilaalinayo wuxuu og yahay in hadhow ilaahay keligii hortegayo oon intaa cidnaba ku wehelin haddana dhinac kale ayuu soo dhinac gelinaya ama ducada ha noqoto baryo oo u dhinac raacidho ilaahay iyo waxaanu barnay ciddaa kale hor ilaahay keligii bari cidda kale may gaadhin heerkaa ha gaadhsiini meeqaan aanay lahayn suqulay maxaad ka ogtahay awooddooda maya waa ilaahay subxaana wa tacaala awoodda isagaa la gaara cidduu awood siiyana in yar buu ka siiyaa wa huwa alqaadir calaa kulli shay wax walba isagaa awooda marka inaad ilaahay caabuddo ood ku gaabyeesho shay walo cibaadaa shayga cibaadada maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa ilaahay baa jecel oo ka raalliya wixii alla jecelyu ka raaliyaba cibaadaa wax kastoo alla jecel yahay alla ku gaariyeel cid kalena alla siimi kaas waa xaqa ilaahay haddaad ku gaboodfasho waa shirki baad ku dhacday haddaad shirki ku dhacdana waa lagu yaaba waayo waa dembiga dunuub la gelo ugu weyn waa dembiga hadduu qofku ku soo dhinto aanu dembi dhaaf lahayn shirk wixii ka sugay haddaad kusoo dhibato ilaahay baa wuxuu doono kaa yeelaya mashiicada ilaahay iyo iraadadiisa iyo doonistiisa ayaad hoos taallaayo siduu doono ama waa kuu dhaafaya ama waa kugu qaadaya laakiin shirkiga isagu ma laha camalkaaguna wuu baaba'aya khatartaasuu qofkaas ku sugay wa ama alatii laka taad adigu leedina waa maxay famaa camilta min khayrin jazaytuka bihi wixii khayraad qabato waan kugu abaalinaya faman yacmal mihqaala daratin khayran yara waxa wax ugu yaroo khayra qofkii a sameeya waa lagu abaalinaya waa arkaya waa la siinaya ka dayacan mayso hadday dhibaato tahayna ilaahay subxaana wa tacala inuu dhaafo laga yaabo wa ama alatii baynii wa baynak ta inoo dhaxaysaana fa calayka adducaau walmas'ala adiga waxaa kugu waajiba inaad ibarido oo waxaad iweydiisata buu ilahay ku leeyahay wa calaya alistijaabatu waalcataa anna inaan ku ajiibo oo aan ku siiyo igu eg taasna waa ballan adiga waa in lagaa helaa inaad ilaahay gacmaha hoos dhigato oo adiga kuwa addoonnimo iyo qiritaan xaaladdaada aad qirsan tahay inaad addoontay oo lagu leeyey oo ilaahay ku leeyey oo wax walba alla kuu hayo oo aanad ka maarmi karayn markaad gacmaha hoos dhiganayso ilaahayna waxaad ku mataashay iqaninimo ayaad ku sifaysay adiguna waxaad ku sifaysay faqri iyo baahi intaasaa sharaf kuugu filan ka baryi waayaana wuxuu isku sifeeyey nooc kale inuu awood leeyo dhaqaalo leeyo oo alla ka maarmi karayo waxaanu lahayn bu isbiday marka adigu ilaahay gacmaha hoos dhigo oo weydiiso wax yar iyo wax weynna ma kala laha ilahay wax weynna weydiiso wax yarna weydiiso culimada islaamku waxay odhan jireen haddii indhashu kaa goodo ilahay indhashaa ii tol ilahay ii hagaaji waa inaad tidhaahdaa waayo haddaan xagga ilaahay laga ogolaanin kaboolo kastood u geysaa ma rakibi karo haddaanay xaggaa ka soo tolmin waxa weya isma raacaysa waa kala rogaysa arrin aan ilaahay kuu xarkayn oo aanan la kuu hagaajin ma hagaagayso wax yar iyo wax weyn culimmada waxay odhan jireen qaarkood inii la as'alu allaha caza wajalla kulli shay xataa milxa beyti wax walba alla waa weydiisaa haddii xataa milxa iga goodo ilahay xaafaddii milxi waa ka go-antaanina ilaahayow xaafadda waa bilaa milix waa milix ugu yar ugu qiimo daran waayo ilaahay baa la hor dhigtaa baahidaada intaana cid kale horgeynin maxa ducaduna waa ka aduna aqbalaya waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ballan ilaahay qaada weeye ilahayna ballankiisa kama baxo xadiis kale wuxuu ka warramaya kariimatay lcabd aad buu inoogu soo noqnooday qofka labada indhood waa nimco ilaahay uu siiyo aad u weyn oo loo baahanya in lagu mahadnaqo ee ay ka maqantaa garanaya adiguna waad garan kartaa haddaad hal daqiiqo ama nus daqiiqo aad isku qabato taa waa soconaya dareemaysa dhibaatada ay leedahay qofka waayey laakiin markaad muddo iska wadatay saa isaga soo toosaysa ayumaad tiri waa hantidaa maaha waa inaad nimcadaa ku mahadnaqdaa oo subax walba ku mahadnaqdaa oo goor walba ku mahadnaqdaa oo qofka aan haysanin markaad aragto aad ku mahadnaqdaa una adeegsataa khayrka oo aanad u adeegsan sharka iyo inaad muslimiinta ku daawata iyo aad ummadda cawradooda ku ilaashata iyo daaqadaha meelaha maxaan ku dhahdaa aad ka eegta cawraadka waxa weeyaan waa khatar weeye ama aad ku daawato waxaan ilaahay ogolayn waa inaad khayrka iyo cibaadada iyo cilmiga iyo qur-aanka aad ku daalacan kartaa hadday haddaba dhacdo qofka in ilaahay ka qaado si daa'ima gebigiisaba ama dee caaduu fuulo sida iminka dhacda labada xaalada oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu sabro ilaahayna unaa ilaahay oo ajar iigu bedel oo adigaa iga qaaday adaa lahaa laakiin ilaahay oo ajar iigu bedel oo sabir taag waa markaas soo daashay atana waa sabraya hee laysa awaana sabr xilligii sabirka ma aha sabirku waa marka ugu horeysa asabru cinda sadmati اluula waxaa kaloo ilahay leeyahay abni aadanow haddaadii i xusto waadii mahadnaqday waidaa nasitanii kafartanii mahadnaqu waa shay qaaliya ashukr waa mahadnaq icmaluu aala daawuud ilahay wuxuu lahaa reer daawuudow waxaad samaysaan shukri mahadnaqa wa qaliilu min cibaadiya shakuur addoommahayga in yar ayaa ii mahadnaqdee mahadnaqu waa shay casiisa nimcada ilaahay ku siiyo noocay doonto ahaato ta indhaha iyo ta awoodda iyo ta jirka iyo ta islaamnimada nooc warka caafimaadka toy doonto ahaatee mahadnaq baa kaaga waajiba mahadnaqaasina culimmadu waxay idhaahdaan qofku hadduu ilaahay xuso faqad shakara nicmat allah nin caalima ayaa loo yimi waxaa lagu yidhi nimcadii ilaahay baa igu badatay oo meeshaan eegaba oo nimco wuxuu ahaa qof qiimo leh wa fii anfusikum afalaa tubsiruun nafteyda markaas u fiirsado kama gayoon maayo buuri nimcadii ilaahay markay farabadatay shukri la mida oo sidaa u badanna ma hayo maxaa yeela indhihii oo kale aan dhabin karayn urtii iyo dhadhankii iyo maqalkii iyo nooc walba iyo awooddii maxaa yeela deete wuxuu idhi oo iminkaabad ku jirtaa shukrigiie kol haddaa xasuusatayba oo nimcadii ilaahay xasuusatay soodigaa mahadnaqayba haddaad xasuusatay oo aad ogaatay in ilaahay waxaasoo nimcaa uu ku siiyey mahadna kaa maqan ma jiro haddaad ilowdana sida xadiisku leeyahay nimcadii ilahay waad ka kufriday ta iminka inagu badanna waa taa nimcada intaad hayso kuuma dhadhami mayso xaggaaga waa saluubka ee ay ka mudan tahay inta kaa maqanaa haba yaraatee waa kuwii laacaysa waxa weeyaan waa inaad intaad hayso dib ugu laabataa taasaa iimaan badan oo ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaq badan taasaa u mahadnaq badan ilaahay ta waxba kaa maqna maxaa doonaysa nin baa waxa uu la yimi nin caalima abi xaniifa ayuu la yimi siciya abu xaniifa inii ashuu ilayka alfaaqa baahi baan kaaga cabanaya waxba ma hayo khalaas deete wuxuu ihi hal laka bicaynayka mi'ata alfin labadaada indhood boqol kun oo dirham ama diinaar ma ku iibsada iminka suri maya wallah labada dhegoodna boqol kun oo kale suri maya sida waxaa waaye afkana urtana awoodan kalena saasuu waday cagaha gacmaha intaasoo boqoloo kumaad haysata sadii weydiinaysaad leedahay e baahi baa haysa orado kumaad haysa carar waxba kaa maqnee marka waa inuu dib isugu laaban karaa waa inuu raasamaalkiisa ogaan karaa maxaa kuu raasamaalaad horta haysa ta ugu muhiimsana waa taa ka waxa jooga ka mahadnaqa ayaa waxa soo socda ka mahadnaqaya tii horaamada firsaye adigu mid dafirsan intii hore siisay waxba horaba namaad siinina wax kalena si adigu idhaahdo maxaad leedahay horta intii hore qiro ama wax kale kugu dare ilaahayna taasaynu la rabnaa inaynaan tii hore qirin tu kale idhaahdo ilaahayow waa inaad tii hore tira ilaahay waa kugu mahadnaqay ee ilaahay soo kordhi markaasu alla kuu siyaadinaya shukriguna waa qaydu nicma dabarka nimcada qofka neefka xoolaha le muxuu sameeyaa wuu seetaystaa wuu dabradaa shukrigu waa noocaa nimcaduu dabraa haddii dabar loo waayana khalaas waa la waaya nimcada lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid ibna aadam xadiiskani horena waa inoo soo maray lakin waa xadiis aad u muhiima isagay ka ku xiga waa isku mid ya bna aadam tafaraq u kanshabax u gacanbax u faaruq licibaadatii cibaadadeeda u faaruq amla waxaan buuxin qalbaka qalbigaaga hinan hodantinimo iyo dhereg qalbigaan kuu dhergin wamla yadayka gacmahana waxaan kaaga buuxinayaa risqan arsaaq ya bna aadam laa tubaacid minii hayga fogaan faamlow haddaad fogaato waxaan buuxin qalbaka qalbigaaga faqran baahi ayaan kugu sallidi aw amla yadaka shuqlaa ama gacmahaaga ayaan mashquul kugu soo saasi rawahu alxaakim can macqil bni yasaar ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla waxaan buuxinayaa sadraka laabtaada waa qalbigiie hinan hodantinimo waasudda faqrak waasudda waxaan daboolayaa faqraka baahidaada ayaan dabooli un qarinaya wailaa tafcal haddaad saa yeeli waydo mala'tu yadaka shuqlan gacantaada waan mashquulin oo waad soo farabixi waaye walam asudda faqrak faqrigaagana waan awdi waayaya rawahu axmed watermedi wabnu maaja walxaakim can abi hurayra waxaad arki karaysaa xaaladda aynu ku sugannahay ayuu xadiidkani si wacan u taabanaya qof qof alla qofkii aada waraysato ee aad tidhaahdo maxaad hebel hebel u soo booqan weyde waa ka xanuunsanaya sakaraadka ah wallahi mashquul baanahay wax la qabanayna garan maysid oo jinaasaa dhacday maxaa soo xaadiri weyde waxa weeyaan faaruqba ma hayo waktiba ma hayo waktigiibaa barakadii laga qaaday buu ka odhanaya wakti ma jiro waa akhiru zamaan maahay xadiidkana yaalla ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aniga ii faaruq anaa ku abuurtay anaa adduunyada ku keensaday cibaadadeeda u gacanbax gacanbaxa la sheegayaa ma aha inaad isku soo xidho qol yar tiraa salaad iyo soon iyo xaj iyo maxaan ku dhahda dikri iyo qur'aan iyo xasan wadaya kuwaas waxaa asaasiyaat lcibaada cibaadada asaasiyaadkeedii weeye waa seeskeedii dhagax dhigeedii laakiin cibaadadu waa noloshoo dhan nolosha gebigeeda waa inaad cibaado ka dhigtaa waa inaad gebiga noloshaada ilaa dhalasho ilaa dhimasho waa inay cibaado noqotaa xataa dembaabka aad dembaabto ka soo noqodkiisa cibaado ah markaa meel ka dhacdo towbadda aad toobadkeenaysa cibaado ah marka waxba ka bixi maayaan shaygii mubaaxa ahaa ee aad iska samaynaysay cunto iyo cabitaan iyo hurdo waxaad u niyoonaysaa khayr deetana cibaadu noqonayaan marka waxaad ku dhagoobaysaa qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin haddaan tukanayo haddaan wax gowracayo iyo haddaan noolahay iyo haddaan dhintaba ilahay baa la intaba inaad ilaah u noolaato sidayd alla ugu noolaanaysaa shaqatagaaga iyo hurdadaada iyo cuntadaada iyo labiskaaga mid walba waxaad u niyoonaysaa inaad alla ugu dhawaatood xalaal isticmaasho xaaraanna iska ilaaliso taasaa cibaado ka dhigaysa haddaad saa yeesho oo noloshaadii cibaado aad ka dhigto ilaahay wuxuu ku ballan qaadayaa laba arrimood oo aynu aad iyo aada ugu baahanay ta koowaad waa maxay qalbigaaga qaninimaan gelinaya waan dherginaya halka laga dhergaac maaha afka iyo caloosha maaha halka laga dhargaa waa qalbiga wa inama alghinaa hina nafs qalbigaa qofka aan ka dhargini ma dhargayo wuxuu noqonayaa kaman yaakul walaa yashbac mid wax cunaya oo aan dhargayn hal min maziid ayuunba odhanaya wax dheeraadi ma yaalan wax kale tolo ma hadheen adagiisa isagoo milyaneera oo haddana cid shaxaadaya isagu leeya shaxaadkaa macaan ha tayadu ma macaanee hee shaxaadkaa macaan maxaa macaaniya wax ka badan baad haysataa waa nooca uu wadayaa sidaa awgeed si ay noloshu inoogu barakowdo qofku waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u noolaado oo waxa alla u dhoweeye mooyaane wax kaloo iska ilaaliyo markaasuu helayaa in ilaahay mashquul kale ka yareeyo oo waktiguu barakoobo qalbigana uu qani ka noqdo hadday taasi dhici weydo waxa laba kaloo ka soo horjeeda ila wuxuu leeyahay gacantaadana mashquul baan kugu soo daynaya oo wax alla waxaad u gacan baxaysaa ma jirto cadceediisaa ka soo baxday gobolay godka gashumaad arkaysa wiigii bilaabanayay jimcii waa kanun baad leeda bishii bilaabtay waa tan sanadkiina dhammaa mashquulku waa kaa faqrigaagana awdi maayo markuu leey waa la shaqaynaya waa la shaqaynaya baahidii waa sideediidu marka meel ka awdaba meel bay ka kala kacaysa maalintaa maanta wax isku soo habeeyeyba hawl kalaa imanaysa halkay ka xidhmi lahayd baan iska xidhay hadday halkay ka xidhmaysa aad ka xidhayso tani hore xidhmi lahayd halkay ka xidhmaysaa waa inaad ilaahay hawlaa u dhibato tira ilaahayow waxaan dadaalada adigunbaa wax qaban karaan waxba qaban kari maayo hagagaa isku xidho ee haddaad awooddaada tala saarato oo tiraado waxaan wax sameeyaa samaysan ama anaa wax qaban karo isbixinaya weligaa isbixin maysid marka waa in qofku isku dayaa inuu ilaahay u noolaado noloshiisana uu cibaado u xawilo ilaahay subxaana wa tacaala isagaa u hawl yarayn doona insha allah kuwa ilahay hawl yarayn allah inaga dhigo ya bna aadam tafaraq licibaadatii cibaadadeeda u faaruq amla waan buuxin qalbika qalbigaaga hinan hodantinimo waamla waxaan buuxin yadayka gacmahaagana risqan arsaaq ya bna aadam laa tubaacid minii ha iga fogaan oo fa amla waan buuxin haddaad fogaato waa jazaayadiie qalbaka qalbigaaga faqraa faqri baan ka buuxin aw amla yadaka shuqla ama gacantaadan mashquul aan ka buuxin ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla sadraka hinan waasudda faqrak faqrigaagan awdi wailaa tafcal haddaad yeeli weydo mala'tu yadaka shuqlan walam asudda faqrak gacantaada mashquul baan ka buuxin faqrigaagana awdi maayo yaa jibriil ayuu ilahay leeyay subxaana wa tacaala maa sawaabu cabdi addoonkayga maa sawaabu cabdi addoonkayga sawaabkiisa iyo abaalkiisu ma aha idaa akhadtu haddaan qaato kariimatayhi labada uu jecelya indhaha ah ila nadar ilaa wejhi wejigayga inuu eego waljiwaara fii daari iyo daartayda aan wax ku karaameeyo inuu igula jaaro rawahu dabarani fi lawsad can abi dilaal alqasmaliy ya jibriil inii khalaqtu waxaan abuuray alfa alfi umma kun kumaad oo ummad ummad ah alfa alf waa milyan alfa alfa umma milyan ummadood ayaan abuuray laa taclamu ummatun ummadi ma oga anii khalaqtu siwaaha inaan cid kalaba abuuray keligood in laba abuuray ismoodaya lam udli calayha ma aan tusin allawxa almaxfuud walaa sariira alqalam qalinka ilaahay subxaana wa tacaala wax ku qoro sanqadhiisana ma maqashin inamaa amrii lishayin arrinkaygu waxa weeye markaan amrayo shay idaa aradtu markaan doono an aquula lahu inaan ku idhaahdo kun fayakuun u ahaanaya walaa yasbiqu lkaafu kaafku kama horeeyo annuuna nuunka mar bay wada dhacaan rawahu daylamiya can ibni cumar yaa dunyaa buu ilaahay leeyihi ikhdimii u khidmee man khadamanii cidda aniga ii shaqaysa adduunya adigu shaqee oo u dhaganuglow wastakhdimii ku adeego oo diro oo ku shaqayso man khadamaki kakaadiga kuu shaqeeya adigu diro rawahu lqudaaciya can ibni mascuud yaa dunyaa adduunyoy mari mar calaa wliyaaya awliyadayda soo dulmar oo dulmar laa taxluu lahum ha u macaanaan oo fataftiniihim aad iga fidnaysid markaa lii baa ku dheeraada laa taxluu lii baa qoran laakiin waa dabcadda liida dambe waad ka jaraysa laa taxluu lahum ha isu macaanayn oo haddaad isu macaanaysana fataftiniihim aad iga fidnayso rawahu lqudaaciyu canhu xadiiska hore in badan buu inagu soo laabtay haddii ilaahay qofka indhaha uu ka qaado wuxuu alla leeyahay abaalkiisu waa inuu wejigayga daymood u eego iyo inuu igula jaaro daarteeda jannada meesha alla lagu arkayaa waa jannada uun iyo carasaadka qiyaamaha dadka qaarkii sidaa awgeed qofka ilaahay indhihiisa uu ka qaado nuurkooda janno ayuu helaya hore ayaynu soo marnay xadiiska ku xiga wuxuu tilmaamayaa ummadaha ilaahay abuuray iyo tirakoobtooda laakiin xadiiska tirakoobtiisu tirakoob loo qaadanaya maaha waayo culamaaulxadiis waa daciifiyeen bal waxay idhahdeen waa munkar waa xadiis aan sidaba lagu qaadan karayn macnaheedu haddii la munkarna waxa weeye ragga soo warinayey qaar ka mid a been lagu yaqaanay haddii been lagu yaqaanana wixiisa waa laga shakiyaa faraha laga qaadaa sida awgeed xadiiska macnihiisu umen dulmari laakiin sida kale waa xadiis daciifa oo isku raaceen jamiica culamaa alxadiis qaybta dambe iyada waa sax oo ilaahay wuxuu amrayo wax alla wuxuu go-aamiyo go-aankiisu waa kun markaasaa welibana kaafkiiyo nuuntu ma kala horreeyaan xagga ilaahay innaga waa inoo kala horreeyaan oo nuunka kuma dhawaaqi kartid ilaa aad kaafka ku dhawaaqdo dadkana nuunkaan ku dhawaaqaya waa isbedelaysa laakiin xagga ilahay labada xaraf waa siman yihin kun mar bay wada dhacayaan wixiina waa wada samaysmaya islailbiriqsiga ayaa wixii ilaahay go-aamiyaa hadday tahay ciduu karaamaynayo hadday tahay ciduu dulaynayo hadday tahay ciduu tarminayo hadday tahay ciduu baabinayo hadday tahay ciduu abaar ku ridayo qaaruu barwaaqaynayo noocay doonto ha noqotee inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun qaybta dambe aayaddaasi waafaqsan tahay laakiin qaybta hore ee tilmaamaysa tirakoobta ummadaha ilaahay abuuray inay milyan ummadood yihiin oo ummad walbaaba isu haysatay in keligeed la abuuray xadiis saxiixa haddaynu heli lay tirakoobta waa qaadanay lakiin xadiisku waa xadiis daciifa sida awgeed macnaha uun qaata yaa jibriil inii khalaqtu waxaan abuuray alfa alfa umma milyan ummadeed ama milyan ummad ah laa taclamu ummatun ummadi ma oga annii khalaqtu inaan abuuray siwaahaa cid kalaba lam ulic calayha waayo maxay ogaan waayeen lam ulic calayha maan tusin allawxa almaxfuud walaa sariira alqalam sanqadha qalinkana may maqal inamaa amri amarkaygu waxa weeye lishayin shay idaa aradtu haddaan damco an aquula lahu inaan ku idhaahdo kun ahaw fayakuunu waa ahaanaya walaa yasbiqu lkaafu kaafku kamama horeeyo annuuna nunka labada xadiiska kalena waa isku dhow yihiin mid wuxuu tilmaamaya ilaahay subxaana wa tacaala la hadlaya adduunyada adduunyo waxaa la idhaahdaa wixii aan ahayn aakhiro markaasaa adduunyaduna waa sii qaybsantaaye qaybta wax mashquulisa ayaa ilaahay la hadlaya deeta wuxuu leeya adduunyoy addoommahayga ka aniga ii khidmeeya ee aniga ii shaqeeya ee awaamirteeda qaata ee daacadeeda u dhega nugul adiguna shaqaalo u noqo shaqaalo jajaban u shaqee adigu ka adiga kuu shaqeeya shaqaalahaaga noqdana ku adeegso bimacnaa waxa weeye qofka aniga doortay inuu aniga ii adeego oo ilaahay subxaana wa tacaala sida uu leeyahay ilaahay u jajabnaada adiguna u adeeg sharaftaasuu helaya waayo wuxuu doortay cid loo shaqeeyo ciddii ugu qiimaha badnayd alkhaaliq ayuu doortay tisa adduunyadii maskiinadda ahayd daciifka ahayd amar baa la siinayaa wakaa danihiisu markayse wada hagaagayaan ila ilahay baa amar siiyey marse isugu wada toosaysa isugu wada hagaagaysa ka kalena ee adduunyada doortay inuu yada daba dhahabdhahableeyo daba ordo wuxuu ilahay leeya ku adeegso meel walba u diro markaasuu daalaya u rafaadaya suu ku odhanaya adduunyadiibaa igu farabaatayoo businesskii baa ballaadhayo waxa weeye waxba awoodi kari maayo waa kan war adduunyaa ku shaqaalaysatay oo waa lagu qortay waa shaqaalaad ee ilaahay shaqaalo u noqo oo alla u shaqee qudaaci baa ka soo warinaya can ibni mascuud soo saaray ilahay waxaa kaluu leeyahay adduunyadayda hayga shaashayn adduunyoy awliyadayda hayga shaashayn soo mar laakiin haysu qurxinin haysu qurxinin oo ha u macaanaan waayo haddaad u macaanaato waad fidnaynaysaa waana fidnooyinka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka sii digey wuxuu asxaabta ku lahaa xilliyada uu ka sii tegaayey ee uu sii geeriyoonayey mal faqra akhshaa calaykum faqri anuu idinka baqan maayo inaad faqiirtaan asxaabay oo waxweydaan idinka baqan maayo laakiin akhshaa an tufsada calaykum addunya fatanaafasuuha kama tanaafasuuha ftatanaafasuu fiiha kama tanaafasuuha fatahlikakum kama ahlakathum idinka baqan maayo faqri iyo waxbay waayi iyo wayqadi iyo waybisaaradoon idinka baqan maayo laakiin waxaan idinka baqanayaa wax ka soo horjeeda oo ah maxay in adduunya laydin fidiyo laydin ballaadhiyo oo aad ku tartantaan hebel waxaan u hela adna hel oo hebel wuxuu dhistay miyaad ogta adnaad dhisatid kuu soo ibsay miyaad arkaysa adna soo ibsatid waa tartankaasi bilowdo sida ay ummadihii hore ugu tartameen oo idin halaagto siday u halaagtay yagii markay ku tartameen ila tartanku muxuu keenaya haddaad tartan gasho wuxuu keenayaa xalaal iyo xaaraanba inaad gaadho kii aad la tartamaysa haddaad laakiin tartan ku jirin inta xalaashaa kugu fillaan markaasaad caadiisa ka noolaan laakiin marka kale waxay noqonaysaa uun wuxuu gaadhay miyaad aragtaa haa maantana kanuu furay daadna maxaad u furi weyda oo xalaal baa kuu goynaysa xalaashii baad waayaysaa saad ugu furto sababnaysa bal horta hadha baad ka toobad keeniyey bal tan kale ku gaadh ninka horta yaa lagaa dheeray marka mushkiladdu waa tanaafuska halka ay sabtu ka qurmayso ee laga baaba'aya waa in lagu tartamo un waana calaamaadka axaadiista uu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka markii jibriil iska soo dhigay ibni aadanka ee uu ihi ii sheeg calaamadaha qiyaamaha wuxuu uhi waxa weeyaan an tara alrucaat alxufaat alcuraat racaa shaay yatadaawaluuna fi lbunyaan waxa weeya inaad aragto kuwii cagaagnaa ee qaawanaan jiray ee adhi jirta ahaa oo ku tartamaya madaradaha iyo dabaqyada ayaa ka mid ah calaamaadka qiyaamaha qofku wuxuu aaminayaa uun waxaanu dhooba iyo dhagaxaysan saara mooyaane inaan taladiiba tala ahayn inaanu rag ka soo dhex baxayn iyaanu sharaf gaadhayn marba markuu sii dheereeyanaya sharaftiisa ay sii dheeraanayso bikhilaafi sharafta ay ku jirto shay aan ka ahayn bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسر جرني الأحاديث القدسية أما كتاب إتحافات السنية بالأحاديث القدسية وحين أقدم بيسي إلهي سبحانه وتعالى وأدومي سلخ الضابة يلا الله walla waxaan insiiye dheeraad waxaan idinka codsaday inay amahisaan wixii aan idinka codsado qofka dabacan ii siiya ee ikhtiyaar u bixiya adduunyadana waanu siin aakhirana waanu kaydin qofka wixii aan siiyey kurri ku bixiya ee ku sabra ee ixtisaab sameeyana isagana naxariistayda ayaa u waajibtay waxaanan ka dhigaya kuwa hanuuna aragtida ilaahayna subxaana wa tacala waa ku guulaysanaya qiyaamaha waxaa alle subxaana wa tacala uu rasuulkiisu ka soo warinaya sala allahu alayh waaalih wasalam inuu alla weyna leeyahay yaa cibaadi addoommahayow kullukum dhammaantiin daallun waa lunsantihiin waa habowsantihiin ilaa man hadaytu ciddii aan hanuuniyo mooyaane wa daciifun dhammaantiin waa itaal daran tihiin ilaa man qawaytu cidda aan xoojiye mooye wa faqiirun dhammaantiin waa baahantihiin ilaa man akhnaytu ciddaan hodmiyo en wax siiye mooyaane fas'aluunii weydiista ucdikum waan idinsiin waxay weydiisataan falow anna awalakum haddii kiina ugu horeeya iyo wa aakhirakum kiina ugu dambeeya iyo wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum ka jinka ah wa xayukum kiina nool wamayitakum kiina dhintay waradbakum kiina qoyan wayaabisakum iyo ka qalalanba intuba ijtamacuu hadday isugu tagaan calaa qalbi atqaa cabdin qalbiga ka ugu cabsi badan addoommahayga min cibaadii maa zaada ma kordhinayo fii mulkii mulkigay ku kordhin maayo janaaxa bacuuda kaneeco garabkeed walow anna awalakum awalkiina kii ugu horreeyey iyo waakhirakum ka ugu dambeeya wainsakum insigiina iyo wajinakum jinkiina waxayakum kiina nool iyo mayitakum kiina dhintay waradbakum kiina qoyan wayaabisakum ijtamacuu hadday isugu tagaan calaa qalbi afjari cabdin huwa lii addoon aan leeyahay ka qalbigiisu ugu faajirnimo badan yihi ugu dembiga badan hadday sidaa wada noqdaan maa naqasa min mulkii mulkigay kama nusqaaminayo janaaxa bacuuda kaneeco garabkeed dalika taasina sababkeedu waa maxay biannii waaxid waxaan ahay allaha waaxidka aabuu alla leeyi cadaabii kalaam ciddaan cadaabaya waa kalaam hadal baan ku cadaaba waraxmatii kalaam ciddaan u naxariisanayana waa hadal faman ayqana qofka yaqiiniya biqudratii qudradayda cala almakfirati inaan awoodu leeyahay dembidhaaf lam yatacaadam isma weynaysiiyo fii nafsin naf kuma weynaato an akfira lahu dunuuba inaan dembigiisa u dhaafto wain kaburat haba weynaatee inaan dembigaa u dhaafaa ku weynaan mayso rawahu طabaraani fi اlkabiir wاlawsad can abi muusa yaa ciisa inii anigu baacisun waxaan soo saaraya min bacdika gadaashaa ummatan ummad baan soo saaraya buu alle ku leeyahay in asaabahum marka uu haleelo maa yuxibuuna waxay jecel yihiin markay gacanta ku dhigaan xamiduu wa shakaruu ilaahay way mahadiyaan waanay u mahadnaqaan wain asaabahum hadduu ku dhaco maa yakrahuun ixtasabuu wa sabaruu ajar bay alla kaga doonaan waana adkaystaan walaa xilma dulqaad walaa cilma cilmina ma jiro cilmi iyo xilmi qaala wuxuu nabiyu llahi ciisa leey yaa rab kayfa yakunu haada kayfa yakuunu haada lahum siday arrinta noocaasay qiimaha badan u gaadhaan walaa xilma walaa cilma iyagoon dulqaad iyo cilmi midnaba lahayn qaala wuxuu alla weynaya yidhi subxaanahu wa tacaala uctihim waxaan siinayaa min xilmii wa cilmii waxaan wax ka siinayaa xilmigayga iyo dulqaadkayga iyo cilmigaygaan siinaya rawahu axmed wطabaraani fi اlkabiir wاlawsad wاlxakiim waabu nucaym wاlxaakim wاlbayhaqi can abi darda ya muxamed rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam baa khitaabka ku dhacaya ina ummataka ummadaadu laa yazaaluuna kama zuulaan yaquuluuna inay yidhaahdaan maa kada maa kada shaygaas waa maxay shaygaas waa maxay xataa yaquuluu ilaa ay yidhaahdaan haada allahu ilaahay waa kan subxaanahu wa tacaala khalaqa alkhalqa alla waa kan uunka abuuraye faman khalaqa allaha haddaba alla isaga yaa abuuray subxaana allah rawaahu axmed wa muslim wa abu cawaana yaa muxamed man caamana bi cidda i rumaysa buu alla leeyahay walam yu'min bilqadar ee aan qadarka rumaynin khayrigii kiisa wacan ay ku farxaan binu aadamku wa shari iyaka ay ka naxaan falyaltamis ha raadsado rabban hayrii rabbi kale ha raadsado rawshii raasi axaadiista aynu soo war aynu akrinay xadiiska hore wuxuu la macno yahay xadiiskii dheeraa aynu hore usoo aragnay ee ku jiray bukhaariiyo muslim ee abu dar alkhifaari soo warinayey ayuu la macno yahay meeluu kaga duwan yahay meelo badan oo isaga soo galaan xadiiskan isagu sidiisa ma asixin oo waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo cabdillaahi ibnu haaruun ibnu cantara oo aan sanadkii aan saxiix ahayn ama siqa aan ahayn laakiin maadaama uu la macno yahay xadiiskii hore macnihiisa ayaynu maraynaa biidni illahi tacala waayo kaa kalenu qaadanayna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu la khidaabayaa addoomihiisa wuxuu leeyahay addoommahayow dhammaantiin waa lunsantihiin kii aniga hidaaye iyo hanuun iga hela mooyaane dariiqa waa garamarsantiin oo hanuun ma haysaan waa lunsantiin caqiidadiinna iyo camalkiinna waa lunsantay qodobka noocaasa waxaa looga jeedaa si aynu isu waafajinno xadiiska odhanaya kullu mawluudin yuuladu cala alfitra qof kasta oo dhashaa wuxuu ku dhashaa hanuun fa abawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisani ka yahuudiga noqda waalidkii iyo jiiraanka iyo cidda ku xeeran ayaa yahuudi ka dhigtay ka nasraaniga noqdo waa la mid ka majuuska noqdo waa nooca hidaayu ku dhalanaya laakiin waa biiaddaa jiidanaysa bii'adda iyo ciddu ku nool yahaabaa jiidanaysa marka xadiiskan iyo xadiiskan waxaad moodaa inay si isaga hor jeedaan oo xadiiskan uu leeyahay dhammaantiin waa lunsantiin waxay culimmadu isku waafajiyeen kullukum daal waxaa looga jeedaa naf wal oo idinka idinka midii waxay aqbali kartaa oy diyaar u tahay inay lunto iyo inay hanuunto labadaba aqbashaa labadaba waa ka suure markaa hadday hesho wax ku saacida hanuunkii oo ilaahay u soo hawl yareeyo way hanuunaysaa haddii cid kale ku gacan qabato baadidana waa baadigaroobaysa waxay waafaqsan yihiin labadaba markaa ilaahay markuu lahaa subxaanahu wa tacaala wahadaynaahu najidayn waxaanu tusnay labada dariiq markaasuu isagu hadhow kii uu rabe raacay marka kullukum daalinaa man hadaytu waxaway mid walbaaba wuxuu u diyaarsan yahay inuu hanuuno haddaan ilaahay garab qaban oo aanu hanuunka uu yasirin wa daciifun mid walbaaba waa itaal daran yahay ilaa man qawaytu ciddaan xoojiyeen awood siiya mooyaane in bini aadamku iska itaal daran yahay oo baahan yahay ama aan idhaahdo inuu iska itaal daran yahay uu u jilicsan yahay wax walba waa maragmadoon inagaa ku hayna nolosheenna caadiga ah waa laga yaaba adigaa ilaahay subxaana wa tacaala intaa kuleekaysiiyey ee ibni aadamka kaa dhigay qodax baa kumidaysa qodax markaasaad cabaadaysa dacfigu waa kaa tuli baa kugu dhacayo biliq markaasaad dhinaca u dhacaysa dacfigu waa kaa ilaahayna subxaana wa tacaala waa sheegay wa khuliqa alinsaanu daciifa waxaa kaloo daciif u tahay waswaaska shaydaanka iyo indhasarcaadkiisa iyagana si yaroo hawl yar ayuu ku kaxaysan karaa marka ilahi wuxuu leeya daciifaad tihiin itaal ma haysaan ilaa ciddii aan xoojiye mooyaan anigu awood u sameeyo waa sida aynu nidhaahno laa xawla walaa quwata ila billah xeelad ma lihin aanu kaga xeeladaysanno waxa xun oo uga wareegno awood aanu kaga baxsanana ma lihin ilaa billah xeeladda ilaahay na siiyo iyo awooddu nagu taageero mooyaane wax kale ma lihin wafaqiiru ilaa man akhnayt mid kasta waa faqiir kii anugu aan hodan ka dhigo faqiir waxa uu ka yahay qalbiyan qalbigu faqiir ka yahay jasadiyanna waa ka faqiir wuxuu u baahan yahin ilaahay hanuuniyo oo qalbigiibaa faqiir oo baahan oo maran ilaa ilaahay hanuun geliyo gacantaa maran ilaa ilaahay xoolo u dhiibo markaasaa ilaahay wuxuu inagu sheegay faqri oo dhanba inaynu inagu u nahay asal yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid faqiir haddaad maqasho waxa weya waa innaga dhammaanteen madaxweeye midaan waxba hayn waayo xataa ka waxayaa mar horena waxba muu haynin gabaalla waxba hayn maayo geeriba u iman ama xoolahaaba ka bixi mar walbana waxbaa uu sii raadinayaa dheeraada sidaa ogeed dhammaanteen wada fugaraynay waxaa ilaahayna siiye subxaana wa tacaala ilbirisi alla kama maarmi karno jala wacala ilah wuxuu leey fasaluuni yucdikum ballanqaad weeye idinku ii barya annaga idin siiyo bimacnaa idinka laydinka helo inaa ilaahay u baahataan oo gacmaha hoos dhigataan anna waa idin siin waa ballan ilaahay subxaana wa tacaala ilahayna ballanka kama baxo falow ana awalakum wa aakhirakum ilahi wuxuu leeyahay khalqiga isagoo la hadlaya kiina ugu horeeya ilaa kiina ugu dambeeya insigiinna iyo jinkiinna kiina nool iyo ka dhintayba ka qoyan waa makhluuqaadka noocu doona ahaadee iyo ka qalalanba hadday wada noqdaan qalbi qofka ugu qalbiga wanaagsan ee ugu cabsida badan haddii qalbigiisa ay wada noqdaan waa rasuulu llahi moxamed sala allahu alayh wasalam hadday la wada qalbi noqdaan oo qalbiyada ilaahay markuu soo weegay qalbiga uu ka dooray uu isaga yahay ilaahay subxaana wa tacaala uma kordhayno janaaxa bacuuda bimacnaa cibaadadeenna iyo taqwadeenna iyo toosnaanteenna iyo fiicnaanteenna innagaa isu wacan markaa fiicnaantaadu aday kuu fiicantay alla ka cabsigaagu aduu kuu yahay ilaahay waxba u kordhin maysid cibaadadaadu adaa isku badbaadinaya adaa is xoraynaya naar baa isku xoraynaysaa jannaad ku dadaalaysaa laakiin ilaahay waxaynu u kordhinaynaa ma jirto ilahay baa inoo quuskoynaya inaan cibaadaden waxba tarayn wuxuu lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum alla kacabsigaa gaadha mooyaane geelaa biraynaysaan iyo xoolaha biraynaysaan dhiiggooda iyo waxoodu toba mina gaadhi maayo hilibkoodu ilaahay cibaadadeen waxba u tari mayso waaya hadday dhinaca kale u dhacaan oo dhammaantood koodii ugu horreeya ilaa ka ugu dambeeya insigooda iyo jinkooda ka dhintay iyo ka nool kooda qoyan iyo ka qalalan dhammaantood hadday qalbiga qalbi ugu xun wada noqdaan qalbiga ibliis oo kale hadday noqdaan oo wada faajiriin noqdaan oo wada gaaloobaan ilaahay waxba ka dhimi maayo subxaana wa tacaala waayo waa asamad waa alghaniy waladii laa yaxtaaju ilaa shay cidna uma baahna isagaa loo wada baahanya marka cibaadadeenna iyo qallooceenna toosnaanteenna dhammaanteed